kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho barnaamijka faaqidaada gebi ahaan waxaan ku eegi doonaa shirkii madasha wadatashiga oo toddobaadkan ku soo gabagaboobay magaalada muqdisho kaas oo u dhexeeyey madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka yimid dhinaca puntland galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland waxaana laga soo saaray qodobo dhowra kadib markii dhowr maalmood ay u fadhiyeen shirkaasi haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaasi wadatashiga madasha ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulada gobolada ayaan ku jexjeexi doonaa barnaamijkan faaqidaada toddobaadka waxaana igala qaybgelaya xildhibaan cabdi barre yuusuf xildhibaan yacquub cali maxamed guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir maxamuud baarqab maxamuud geedi ohilowli oo ah siyaasi soomaaliyeed horena uga tirsanaa baarlamankii kumeelgaarka ahaa ee soomaaliya iyo sakariye maxamuud xaaji cabdi oo ah siyaasi soomaaliyeed xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladihii kumeelgaarka ahaa waxaana ugu horreyn aan su'aalay shirkii madasha ee wadatashiga go'aanadii ka soo baxay sida ay u dareemeen ama ay u arkeen waxaana su-aasha hore aan u bandhigay xildhibaan cabdi bare yuusuf bismillah ramaan raxiim waa run qodobo badan baa ka soo baxay soomaaliduna waxaan horta dhaqan u leenahay markii wax meel ka soo baxaan waa lagu kala qaybsaday mid ayda iyo mid taageera iyo mid koriir inta waa leenahay marka waxaan su-aashaa jeclaan lahaa inaan bal asxaabta kale fikradooda dhegeysto laakiin iyadoon la degdego waxaa jeclaan lahaa waxyaabaha ka soo baxay shirkaas in laga in laga dhursugo xilliga baarlamaanka la keeno iyo sida baarlamaanka go-aan uga gaaro marka waa arrin marka u taalla baarlamaanka u taalla baarlamaankana kolley go-aan ka gaari ka gaari doono aniguna fikradda qaba waxa weeye maanta soomaaliya uma baahna isjiid jiid iyo maaragtay farkushuuq uma baahna wixii lagu heshiiyo oo mas-uuliyiinta dalku markaa ku heshiiyaan in inta la isaga yimaado baarlamaanka la horkeeno baarlamaankuna waxna waxna ka dhimo waxna ku daro marka anugu middaan aaminsanaa waa middaas ma aaminsani maanta in la yidhahdo wixii hal la mucaarado iyo si kale weji kale loo sameeyo marka wadada ugu wanaagsan waxa weeye mar haddii mas-uuliyiintii dalka ugu sarreysay iyo beeshii caalamku go-aan isla qaateen go-aanka isla qaateenna baarlamaanka lasoo hordhigi doono marka hala sugo jawaabta baarlamaanka ku bixiyo iyo sida maaragtay baarlamaanka u falanqeeyo xildhibaan yacquub aragtidaas marka ugu horeysa waxaan salaamaya saaxiibadayda oo dood dalkooda jirno aan ku bilaabo awgeedi oo xildhibaan hore isla ahaan jirnay iyo zakari sidoo kale asagana xildhibaanada ekas xildhibaanada hore kamid ah iyo colaad dartigiisa oo hadda dooda noo wado jawaahir guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo saaxiibka xildhibaan cabdibare waad mahadsantihin waana salaamantihin intaas haddaan ku gudbo kama fogi saaxiibka cabdibare sida lagu warqabo xiliyadaan markii la gaaro dadka xoogaha soomaalida isbedel markii la gaaro xoogaa walaac badan iyo kala badan iyo waxyaaba badan ku muuqda marka waxaan u arkaa aniga madaxda dowlad goboleedeed iyo dowladda dhexe go-aanada ama qodobada ay soo saareen madayan waa soo dhaweynayaa sida horey uu saaxiibkay ugu dhawaajiyey waana taageersanahay sababtoo ah waxaa la dhihi karaa hadda arrimahaas si farsamo ayay u galaan ayaga waa soo dhaweeyeen doodii badnayd oo ballaarnayd oo meel walba gobolada la tashiga lasoo sameeyey iyo deegaanadii iyo madaxdii dowlad goboleedeed iyo madaxdii dowladda dhexedda marka waxay imaan doontaa baarlamanka aragtidaas qodobada meesha ugu dambeysay in baarlamaanka la keeno marka guud ahaan xilliga iyo waktiga in isbedel dalka uu galo oo loo gudbo haddana doorashadii shalay dhacday mid ka duwan hal qof meeshii ahayd ama hal oday meeshii ahayd maanta inta ka badan ay dadka ay soo doortaan qodobadaas guud ahaan waa soo dhaweynayaa qaar farsamo u baahan waa ku dhex jiraan marka intaas ayaan waa usoo laba doonaa sakariya haye bismillahi raxmaan raxiim waxay ila tahay waddan mustaqbalkiisa marka laga hadlaayo waxba lama dabdaboolo wixii khaldan waa la sheegaa wixii saxanna waa la sheegaa sababta waxa weeye ummad mustaqbalkeed weeye ummad mustaqbalkeedna ma ahan wax si dhayal ah ama laysaga taageero ama laysaga mucaarado maaha annagu haddaan xisbiyada nahay waanu ka hadalnay arrintaas sideeda dowlad haddii la rabo inay xisbiye doorasho ku timaaday ahay nimankan odayaasha oo baarlamaanka hadda ka tirsan oo hor fadhiya iyo xildhibaanada iyo dawladda ayaa mas-uul ka ahayd inay fuliso sharcigii ahaa oo dastuurka ku qoraa mandate-ka ku ahaa iyaga khasabka ku ahaa labada kun lix iyo tobanka in doorasho qof iyo coda ay timaado waa dhici weysa waa laga seexday waa dhici weyse keliya lama yidhaha mas-uuliyaddeeda waa in cid qaada waayo maalin walba haddii waxa mustaqbalka dalkaa la yidhaha waa dhici weyse haddee meelaan ku soconno garan mayno mogtahay dadkana dhowr boqol oo qof dalka dhowr boqol oo qof taladiis keliya maaha ummadda soomaaliyed waa tiro badan tahay malaayiin weeye waxaa loo baahan yahay dadka ehelka oo dhan in la dhegeysto mogtahay waayo mustaqbalkaygi weeye kaagi weeye kan carruurtayada weeye kan soomaaliya oo dhan weeye dibadiyo gudaba marka cid gaar u leh oo lista unika ah ma jirto hawshaan iyadaa annagu waa ka waan waan waan fiirinay waxaanu aragnay waxyaalo badan oo iska soo horjeeda oo abuuri kara ee dhib weyn dalka ku abuuri kara masalan waayihii hore dowladihii ka horreeyey oo kumeel gaarka ahaa oo laga soo bilaabo carta dad dhowr boqolaa meel laysugu geen jiray ayagoo ku diraraa goosaha isqabsada waxun baa soo bixi jiray ee shiddadu waa yarayd inkastoo lagu diriri jiray hadda waxaa moodaa in loo safriyey dagaalkii ee jifooyinkii iyo dego- degaamadii iyo tuulooyinkii baa loo safriyey ee arrintaas waxay keenaysaa dhibaato waayo dawlad qabiil laguma qaybin karo qabiilka nin walba ah ninka b h d da haysta iyo wiilka geela jira de hadduu ay murmaano yaro waree anigu waa xildhibaan baan rabaa kana xildhibaan baan rabaa waxa ka iman kara waa dogta waxay ahayd mar haddii four point five la yidhi oo la- la gabay xilkii ahaa in xisbi iyo cod qof la gaarsiiyo in la koobay ahayd oo aan lagu baahin dalka mushkiladda waa qodob qodobka labaad shan la kabay maraysaa mar waxaa la yidhi qabiilka kriteriyadu waa qabiilkii ha lagu soo xulo oo konton qof iyo odagii iyo waxa marna waxaa la yidhi guddi eh, heer eh, qaran baa eh, eh, muxuu ahaa election baa ansixinahaya waxay maraysaa guddi heer eh, eh, gobol Eh, guddoomiyihii gobolka ama waxa hadda madaxweyneyaasha loo bixiyey ayaa ayaa haddana saxiixaya intaasi waa wax iska soo wada horjeeda wey yani linear maaha waxa waxaa la waxaa la rabaa inay nooc ku socdaan mogta haddii qabiilkii inta soo doorto guddigii diido hadda qabiilkii guddiga way isku dhacayaan Marka- haddii qabiilkii soo doorto oo oo ninkii madaxweynaha meesha ka diido qabiilkii marka waxay keenaysaa instability waxay keenaysaa yani marka waxaa leedahay dawladdan dhib weyn bay u keenaysaa ummadda haddii eh, wixii looga baahnaa ma qaban aa leedahay saas wey haye maxamuud geedi oo hilowle ex xildhibaan hore haye آه، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وصحبه اما بعد ما هاد من ترى لي سبناتي انت كنت waxaan salaamaya dhamaan mas'uuliyiinta uga jirta barnaamijka ee sidoo kale waxaan u salaamayaa bahda VO-da iyo dhageystayaasha inta kadib een haddaan usoo laabto mawduucan laga hadlaayo oo ah shirkii wada tashiga madasha ee dhawaan soo gabagaboobay runtii qodobada ka soo baxay hal mar ayaan isha mariyey een ima xiiso geliyaan dib ugu laabto oo aan akriyo waayo waxaa isla markiiba ii soo baxday in aysan ku salaysnayn dan soomaaliyeed ku salaysnayn balse ay ku salaysnaday legdan siyaasadeed ee qaawan ee numbarka yar ee hadda waddanka hogaamiya lagu qancinayey oon weliba ku dhaliilayo inay iyaga ku heshii waayeen laakiin sida mugdiga lagu sheegayo beesha caalamka si uu soo baxaan ayuu yidhiheen waxaa uun halkaas ugu imaada waxaad moodaa inay tahay problemku wixii soo jiitamayay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay urarka ahay nidaamka haloo maro four pointy five iyo deegaan aan haloo maro ayaad moodaa mas-uuliyiinta ku kala keeneeday in uun meel lasuu keeno si loo soo saaro communicate marka aniga aragtiyada qof ahaan waa qaldanaa karaa waxaan ku mataali lahay daah dhisan dhowr biyaano balse foundationka hoose u qaloocan yahay marna haddii uu qaloocan yahay foundationka hoose u qaloocan yahay wax kaste kor laga sameeyo marna ma toosayo waayo markaan leeyahay qaloocan waxay tahay cid cid kaste hee nasiib u yeelatay xilligan inay xil qabato in aysan fulin dhaaftay iyo dhaaratay ay ku beedkaraysa number one mid u- isagoo xil qaran haya u- u- xaggaa iyo maarata qabiil mid u janjeera deegaan u janjeera mid dowladaha soomaaliya cadow ku ah xaggoor u janjeera kursiga ku weyn marka waxaa meesha ka maqan cid u hiilisa soomaaliya dhiban ee intaas soo mariyana ee amba baraha isku shubaya amba xerada qaxootiga ku jira amba ilaahay maadi xabsida ku jira amba ku jira qabowyada yurub iyo north america kuma salaysana waxay ku salaysan tahay waxaa soo baxsaan u arko legdan u dhexeeya ee midda kale oo aan ku ayida waxay tabarga isha mariyay hal qodob oo ah qodobka g oo dhahaya gabdhaha u tartami doono hala siiyo boqolkiiba soddon intaas ayaa wax uun qayb ka mid a qabilaha bulshada u daan ku jira inta kale waa wax ku salaysan waxa dadka waa Waxaas hoos u geli doonaa waayahay gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaab Een, marka hore waxaan salaamayaa xildhibaanadii hore iyo kuwa hadda labadaba Ee, runtii fursadan qiimaha badan leh iyo bahda idaacadda v o a dhegeystayaashii adiga colaadaba Ee, runtii aniga markaan ku hadlo ee, doorka haweenka ee, waxaan rabaa in qodobo aragtida guud ee shirka waxa ka soo baxay ka haween ahaan marka aan fiirino annaga waa soo dhaweyneynaa bacdamaa waxayna siduu xildhibaankeena hore uu sheegay miiska la saaray Een, mid kale oo aan danaynayna haween ahaan markaan fiirino een, waxay ahayd fursad qiimo badan in dad soomaaliyeed oo mas-uuliyiina intay meel isugu yimaadaan wuxuun gaaraan waayo waxaan dhibsan jirnay een, waa loo yeeriyaa waxay laguma heshiinin aragtida guud markaa fiirsa maslaxadda dalka een, hadday noqoto axsaab iyo hadday noqoto cid walbaba ee ragga soomaaliyeed ayagaaba loolan gaarahayba ku jiraano waaba qaab kale marka doorka haweenka een, xaggaas waa kasoo dhaweyneynaa midda kale ee midda ananu aan matalayay ka gobolka banaadir ahaana waxaan ku dhaliilayaa inaan laga qaybgelinin Ila soo hadal qaadanba.
gobolkii banaadir ee ahaa hooyadii gobolada een, caasimadii ummadda soomaaliyeed ee shan iyo labaatanka sano ayadu dhibaatada gaarkaa la daalaa dhacaysay ee dowladda dhexe iyo xildhibaanadaba ay waxaan isleeyahay intaba ay iloobeen iyo maamul goboleedyadii ayaga laftirkooda imaanayay in laga bixiyo doorkii gobolka banaadir inuu ka maqan yahay maqaamkii magaalada calaamad su-aal iska saaran yahay taas oo ay mas-uuliyaddeeda qaadayso een, een, sharci dejiyaasha ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka een, een, marka la fiiriyo iyo maamulkeena anagu doodeena iyo baahida aan qabno waa noo gaar laakiin gudoomiyaha golaha shacabka een, indhaha lagama qarsan karo tirada iyo miisaanka culayska maqaamka dadka ku dhaqan caasimada gobolka banaadir oo bataatanba ka maqanba ee golihii sare oo korkeena lagu qaybsaday xubnihii soo haray oo haddana ayaga qaybo kamida lagu raaligeliyey marka xildhibaanadii hore iyo xildhibaanada hadda jooga iyo cid kasta oo mas-uul ahba waxaan dhihi karaa aniga qodobadaas gebi ahaantoodba een, marka laga reebo doorka haweenka een, qodobka ee, maaragtay oo go- ja- oo gobolka.
oo gobolka banaadir markaan usoo laabto Aye.
ka gobol ahaan anaga waxba kumaan helin Wa- inta wa- waaya- inta waaya aqalka hoos- udadhexaadku maqan yahana waxba kama hagaagi karaan aan isleeyahay marka programmadaas ama ha lagu heshiiya ama yaan lagu heshiinin waxaan Waaya, dhihi karaa waa hoos oo waa geli doona.
ilmo aabba aan lahayn oo way kale.
hoos u geli doonaa xildhibaanadana waa kala qayb qaadan doonaan Een, xildhibaan cabdi bare een, markaad fiiriso sida maaragtay awoodda odayaasha ee soo xulaya xubnaha labada aqala la yiri iyo aqbalaada madaxda maamul goboleedyada markaad fiiriso waxaas markaas sidee isku qabanaya Een, horta waxaan rabaa intaan su-aashaas u gelin een, su-aalo xoogaa baarlamaanka dhaliil usoo jeediyey saaxiibkii sakriya oo ahaa mustaqbalka dadka qof uma wixiisan karo iyo xisbiyada u ka hadlay horta waa run een, xisbiyada inaan la samayn aad baan horta uga xumahay sababta keentayna waxaa weeye een, mas-uuliyadda baarlamaanku ma lahan waxaa iskale mas-uuliyaddana waxaa iskale xukuumadihii isbabeddelaya iskale in wax badan oo harsan oo la sameyn waayena waxay ku dhacday inay imaan isbedelkii maaragtay isqabsigii xukuumadda iyo madaxtooyu isku qabsanayeen iyo dhib badan oo yimid ba horta wax waa dib ugu dhaceen ma ahayn wax maaragtay xisbiyahoo ama baarlamaanku diiday ama ciu diiday ma ahayn isbedelkaasu ahaa xukuumaddan cusub baa hadda la rabay maadaama iyadoo horta inay soo bandhigto oo banaanka soo saartay ahayd oo taas waxaan rabaa saaxiibkii sakari inaan ka qanciyo inayna ahayn wax maaragtay baarlamaanku hortaagan yahay annagaa raalli ka in xisbiyada la sameeyo laakiin waa arrintu dhinaca xukuumaddii ka magaciisowday Een, arrinta kaleetana waxaa weeye runtii een, oo hadda taagan oo aada loo dhaliilayo waxaa marka horena waa sheegay haddana waa ku celinayeen horta waxaa wax la dhaliili karaa waxaa hadda soo baxay waxaa weeye waa communique iyo waa tala soo jeedin ay soo jeediyeen mas-uuliyiintii dalka markaas ma- ugu sarreysay iyo beesha caalamku oo aragtay xal sidaan u aragtay Een, xalku marka wax qofku markuu wax walba gaaro waxaa fiican een, sida sharcigu yahay oo cid walba og tahay baarlamaanka in la horkeenayo waa taan lahayaan laga hor dhicno maaragtay mucaaradnimo iyo magacisi aan la muujinay horta bal baarlamaanka waktigeeda hala gaarsiiyo waa ogahay halkaan dadka anu waa ka warqabaa wax badan qodobo badan baa shacabka anu ku dhex jira aad aad u diidan yihiin marka wax kastoo ay diidan yihiin waxaa la raba inay falanqeeyaan oo wax ka bedel ku sameeyaan wax muxuu ahaa wax qadarasa ku sameeyaan waa baarlamaankii ma aha wixii hadda ay soo saareen mas-uuliyiintu soo saareen in la leeyahay sida duuduub ha lagu qaato marka wixii baarlamaankii hor imaanaya midda kaleeto ee, waxaan rabaa inaan dadka u muujiyo soo kama sii darnaadeen haddii inta puntland sidii doorka hore intay halkaa istaagta tiraahdo wax four point five ku dheganaato ay ku dheganaato muxuu ahaa degmo maamuladii kale ay ku dheganaadaan muxuu ahaa degmo ay degmo ku dheganaadaan ay ku dheganaadaan qole fadli afar dhibic ku dheganaadaan oo la kala taagnaado taas waxay ahaan lahayd soomaali ay kala tagtay marka anigu waxaan qabaa halkan maadaama puntland iyadoo four point five ilaa hataa aan raalli ka ahay haddana waxay wax walba ugu tanaasushay midnimadii soomaaliya sidii lagu heli lahaa marka qodobadan lasoo saaray hadday qeyb ka yihiin ayagu keligood ma soo saarin oo wax puntland soo saartay maahan maamuladii o dhan iyo maxaha mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa isla gaaray isku raacay ayadii marka waxaa la rabaa hab kaloo farmasada inuu waxeeyo waxyaabaha anigu runtii aan qodob anigu runtii aan aada u diidanay aqalkan saro aad weydiisa waxaa weeye aqalkan saro maaragtay leeyahay gobolada iyo muxuu ahaa maamuladii soo xusheen taas iyo midaan kaloo qodobkan kaloo ah isinka ha lagu xoojiyo contor ha lagu xoojiyo anigu midaas waa waxyaabaha kule baarlamaanka u taallo baarlamaanka kasoo saarahayo waa run oo caqabad badan baa ka imaan doonta maaragtay maxaa yeelay reerkii maanta toban xildhibaan leh waxaa laga rabaa muxuu aha shan boqol ergaa laga rabaa waxyaabaha u baahan baarlamaanku inuu saxo oo bay u baahan taha marka waxaan rabaa waxyaabaha hadda lasoo saaray warmurteedka lasoo saaray qof walba khalad ha u arko qof walba si gaar ha u tilmaamo waxaan qabaa baarlamaanka in loo daayo oo baarlamaanka laga horsugo baarlamaanku shacabkii soomaalidu matalaa wixii baarlamaanku go-aanada ka soo saaro oo lagu soo waxeeyana shacabka soomaaliyeed inuu taageero kolley baarlamaanka soomaaliyeed ma filahayo waxaan shacabka soomaaliyeed u cuntamin ama dhibaateeyo inuusan u magaciisoobin arrimahan kaloo muxuu ahaa guddoomiye jawaar ee ka shirqamiska gobolka banaadirna waa arrin ayana soo socoto lagama tegin waktigeeday leedahay wakti u fiican baa inoo haray waana imaanaysaa waxaan aaminsanaa wax walba sida ugu fiican inay ku dhammaanayso marka yeenaan wax walba mucaaradnimo ku samaynin aynu wadada wanaagsan ku qaadno aynu sugno go-aanka baarlamaanka aynu sugno la horgeyn doono aynu sugno maamulada iyo mas-uuliyiintaas kalena haddaynu maalin kasta wixii lasoo saaro mucaaradna aynu si kale farta ugu fiiqno dowladnima dowladnimayna khatar gelaysa caalamku wuxuu noo arkahaya dad aan dowlad rabin dad aan kala dambeyn rabin dad aan nidaam rabin baa caalamku noo arkahaya marka waxaa fiican aynu maanta soomaaliya dowladnimay u baahan tahay dowladnimo dowlad dowlad xun bay dhaan tahay aanu bal hal wadda isugu nimaadno wuxuun maanta isla qaad isla shanqaadno oo waddo wanaagsan aanu isu keenno su-aashaas sakriya aan u bandhigaya in general horta waxa weeye soomaali walaalkay cabdibarre waa mahadsan yahay si fiican buu u dhigay soomaaliya horta ma wada jirto gobolladii koonfureed oo talyaanigu gumaysan jiray weeye waxa waxaan isku haystaa waxaad moodaa in gobolladii waqooyi oo dalka ka mid ahaa in faraha laga qaaday la fasaxay aan laga hadlaynin labada kun iyo toddobiyo tobankay doorasho gelhayaan nin qabiil afar iyo bar kusoo baxay iyo nin doorasho kusoo baxay horta bulshada isku hor fariisanayaan arrintaas waxa weeye in hoosta laga xariiqo barlamaanku hadduu dan soomaaliyeed ka shaqaynayo waxa weeye in la tixgeliyo midnimadii ummadda soomaaliyeed wadahadaladii la bilaabo somalilan iyo muxuu ahaa gobollada koonfureed waa qodob danba lagama leh waxaan maqli jiray soomaalidu waxay tidhahdaa raas cambooni ilaa raas casayr raas cambooni raas casayr waa inta talyaaniga way ku jiraan qaybtooda waa la siiyay maya maya maya maya qaabka hadda loo sameeyey looma siinin maqlaysaa maba laga hadlin ba iyaga ko ayaga laftigooda laakiin way ka hadleen somalilan way iska dhiideen maya waxaa maya iyaga iyaga waxaa loo baahan yahay baarlamaanka iyo dowladda talada haysaa inay wado wadahadalkii waa istaagay sida la socotay muddo muddo ka hor buu istaagay mogtahay taas waa mid midda labaad arrinta tan ah sidaan u sheegay santa lakaba oo la marahayo conflictiga iyo waxay dib noogu celinaysaa muxuu ahayto wixii aan soo dhaafnay oo isafgaranwaadkii iyo dhibaatada ah puntland iyo dowladda dhexe inay heshiiso anugu waa soo dhaweynay hadaanu xisaabta nahay anugu shaksiyanna waa taageersanahay soomaali khilaafkeeda ma rabno laakiin waxaan rabnaa waxaa lagu heshiinayaa in wax soconaya oo dadka soomaaliyeed aan dhib ku celinayn oo ilay nabarro badan baa nagu yaallo aanu soo maray shan iyo labaatan sano meel walba daqar baa nagaga yaallo muxuu ahaa qaar bisko qaarkood aysan biskoon in badan aysan biskoon marka in la daqaniyo kuwaas oo aan dhib horle ku noqonno horta ma rabno saddex waxaa la yaab leh dad iyo dal iyo duunyo haraad iyo gaajo iyo abaar iyo colaad isu barkadeen oo aanu ognahay dad badan iyo duunyo badan haraad inay u dhinteen iyo gaajo oo aan laga hadlayno xukun laga hadlayo waxay ku tusinaysaa halkaas dadku inay doonahayaan dad gaarahoo yar inay doonahayaan inay kuraas ku raaxaystaan oo meydka dadka kale xataa hadduu jaranjar u noqdo ay ku fuuraan maqlaysaa halka kan koonfur meesha dalka ugu biyo badan bay ahaan jirtay maalin dhowe sagaal iyo labaatan qof baa ku dhintay gaajo iyo haraad ugu dhintay xoolahoodina waa finish wey dalkoo dhan waa sidaas wax ka Laakiin hadlaayo way- emerg- way la Ma- socotaa dawladda.
ma- ma- hala- Mm.
waa la socotaa lama rabo Mm.
emergency baa la rabaa Mm.
waxaa la rabay hawsha maanta laga hadlo oo soomaaliya ka hadasho dibad iyo gudaba Mm.
inay ahaato in la mobilize gareeyo ama la dhaqaajiyo Mm.
awoodda intaan awood leenna oo dhan iyo adduunkaba Mm.
in halkaa lagu wajahayahay Mm.
ma jiraan waxaas laxdukana abaar moog soo maaha Eh, taasina waa waa- waa dhaliil kale waxa weeye mucaaradku waxbuu saxaa ummad aan mucaarad lahayn oo xisbiye lahayn Mm.
meel ma gaarto Mm.
annagu waxaan ka hadlaynaa wixii fiicanna waa fiican yihiin baan leenahay puntland iyo dowladda dhexe inay heshiisa waa fiicnay laakiin waxaa ka fiicnay sida sidaan hadda wax loo sameeyey hal nooc in lagu socdo ma maamulada iyo dowladda iyo aad waxaan dad soo magacaabahaya oo waxa waxaynahaya mise qabiil laakiin qabiilkii iyo maamuladii markii layska hor keeno oo laysku qafilo adar dhib weyn baa ka imanaysa allah na muujiyo dhibtaas Aye.
waxaan rajaynahayaa xildhibaanada siduu u sheegay xilkooda inay qaataan oo arrintaa saxaan ay- Soomaa.
ay saxaan oo ay lafa guraan baan ka rajaynaynaa Mhm.
Eh, Way- hadday saas sameeyaan soomaaliya god bay kacaynayaan xildhibaan yacquub
waa maadsantahay horta een, sida horta saaxiibka zakri u hadlay waa waxyaabo badan ay macquul ay ka yihiin hase yeeshee een, markaan ka hadlayno arrimahan hadda doorashooyinka een, ama xisbiyada ha ahaadeen ama nidaamka hadda doorashada loo geli karo muddo hal sana ayaa socotay broseeskan oo ah xabkee doorashada u dhacaysa see ku dhici karta runtii dalkan waad og tahay amnigiisa dal soomaalida dhan ay gacanta ku wada hayso maaha dawladda gacan kuma hayso maamuladu gacan ku- ku wada hayaan waad og tahay arrimaha soomaaliya laftigooda keligooda uma gacan banaan kaalmo ay u baahan yihiin wax walba ay sameyn in la kaalmay u baahan tahay marka markaan ka hadlayno in wadankan meel kamida markay dhibaato ka dhacdo in soomaalnimo loo gurmudo oo waxyaalo ah loo sameeyo waa mar dalka dhan ay gacanta ku haysto waay horta taas midda labaad een, xisbida markaan ka hadlayno baarlamaanka intuu xukuumadda soo daahisay ayaa baarlamaanka gudihiisa sameeyey oo shaqa ka bilaabay kadib ayaa xukuumadda loo gudbiyey dadaalka oo sharci dejinta ay sameeyeen kamid ah waxaa kaloo ka mid ah een, arrintan hadda somaliland markuu oo oo laga hadlayo waxaaba lagu hayn karaa four point five lagu hayn karaa isle sababto haddii four point five kaas aan lagu haynin oo gobol gobol wax loo qiibsado oo ama deegaan loo qiibsado ayagana aan deegaanka ay- aysan kusoo qiibgelin ama degmooyinka iyo gobolada ay ka yimaadeen ay- aan lagu soo doonin maba la hayn karaa waxaa loo fasaxay in ay gooni ugu ahaan marka qabaa'ilkaa lagu haynaya waxaa lagu hayn karaa badda four point five ka lagu hayn karaa mana ka baxsan karaan deegaankii dad u dhashay ayaa matala nin oo maanta degmooyinka ka mid ah ama gobolada eh, reer gobolada waqooyi ayaa maanta ra-iisul wasaar ku-xigeen ah xildhibaano ka mid ah marka taas waxay la mid tahay in lagu hayn karaaba four point five midnimadii wadajirka soomaaliyeed taas waa waa nuuca doorashada nooca doorashada iyo xilliga u dhexeysa waa taas waa qodob qodobka labaad een, maqaamka magaalada muqdisho sida eh, walaashay ay ka hadishay waa aniga waxaan ka mid nahay dhowr iyo toban xildhibaan hadda kormooshinkeeda aan keennay in laga hadlo runtii een, waxyaabaha laftigooda ee, een, see laga yeelaya hadda idi laftigeeda mar mar wax ugu muqdisho baa- oo kale ama gobolka banaadir oo kale yaa matalay waxaa matala dowlad Yemen.
hadda waxaa matalaya laftigeeda eh, in meelkan in laga dhiga macnaha muqdishoaan ku noolnahay madaxweynihii xaruntiisa muqdisho waay dowladii xarunteeda muqdisho waay waxaa matala dowladda soomaaliya matashada sideeda yaa matala kelmadda in meel gooni loo dhigo iyo yaa matala anigaaba matalna madaxweynaha matala ra-isul wasaaraha matala dowladda dhexe ayaa matasha maamul ay leeyihiin nidaam iyo kala dambeyn ay leeyihiin habkee loo marka loo sameynaa oo oo eh, maqaamkii see loo sameynaa ma soomaali ka dhexaysa see looga waa dhigaa habka caasimada ka Habka caasimadda.
laakiin qaabka oo xulidda markii laga hadlaayo oo soo xubno kuma laha oo dad ma ku yeelan karaan xubno u gaara four point five mar haddii laga qiibay xubno gobolka banaadir u gaara ama ama een, ama degmada baydhabo u gaara ama ee, degmada een, een, marka soomaaliya ka wada dhexaysaa le cid soomaalida guuriya ka wada ma- dhexaysa waxay ka mid tahay midnimadii wadajirka soomaaliyeed qof alla qofkii four point five kaas ama deegaan ama sareer ahaan kusoo galo ana dhan waa beri haddaan ku dhashay maanta berito xildhibaan aan noqdo anaa matala gobolka banaadir Ay.
Waa mahadsan.
waayahay Een, xildhibaan geed Ah, bismillahi raxmaan raxiim waxay hadal yar iga raacay xildhibaan bare aadna aan u ixtiraafo fahantiisa balse ereyga ugashuu ka yidhi wixii la soo sameeyey ha looga dambeeyo ha lagu ixtiraamo hogaanka maanta soomaaliya ka jira haddii noqon lahayd reersan federaalka amba ka maamul goboleeda waxaan weydiin lahay saaxiibka xildhibaan cabdibare miyaysan shala ahayn in iyaga isugu tegay ra-iisul wasaarihii ee dowladda federaalka iyo tegay puntland markii muddo lagu daalay la yidhi wixii ka soo baxay aamini mayne is aamini dowladda ha aamini mayne beesha caalamku waa inoo damaanad qaadaa kuw heerkaa taagnay ayay anigu iyo xildhibaanka iyago loogu sulmo waa su-aal anigu aan isweydiinayo inta dhegeysanaysaan udaynaya tan labaad puntland uu ammaanay waa run puntland waa anigu qof ahaan geedi ahaan runta aad ayaan u ammaanayaa shacabka dega iyo maamulada horey aan idhaaho haddaan la isxasayna waa meeshii laakiin tanaa- tanaasul tanaasul haddii la muujiyey meesha oo in la hore loo socdo soo wanaag ma
wixii wanaagha wanaag laagtaas hada wanaag maahan waxaan rabaa in aan idhaaho puntland waxaa kasoo jeeda siyaasiyiin qaadan badan aad horena wadankana hore usoo usoo hogaamiyey lama hadiyey haddana aan rajayn doono xilligood inay ka imaan doonaan laakiin tan maanta taagan siyaasaddu sira waxay leedahay majority iyo waxay leedahay minority four pointy five right or wrong waxaa lagu ahay majority lagu ahay ayagoo minority stict ku noqdeen ay ku dhigeen four point ay ku dhigeen marka lagu xuso deegaan lagu soo xogo lagu soo xogo taas waxaan aaminsanahay inay wax u dhimayso guud ahaan Soomaali ahaan qaar ahaan sumcadii fiicneed ee loo yiqiinay Puntland haddaan u soo laabto su-aashii marka hore ku saabsaneeday een soo xulidda aqalka hoose ee odayaalka waxay ahayd waxaan taa u arkaa inay daba marsan tahay mahmaahda Soomaali meelaha qaarkood lagu mahmaaho la yiraaho calooshu waxay ku xanuunsato looma celiyo marka bar dowladda hadda jirta waqtigeeda sii dhammaanaya ayagaa soo xuleen waxayna abuiskareeyaan ama ku gudbeen ay ku gafeen mas-uuliyadda ay lahaayeen waayo beel kastaba waxay ka soo xusheen qofkay iyagu la heshiiyeen kaliya maha cid ay kala tashadeen ciday wax weydiiyeen male marka waxaa halkaa ku kala dhimatay iska daawal beelabeelay qabiila deegaan u dagaashanay hadda jufo jufadii iyo jirib jiribka ayaa maanta col col loo yahay waxaa foosgareeyaan waa iyaga waayo iyagoo dadkii beelihii amba jufadii kala tashan yaa dhiseergareeya yaa kuwalafayda ayay beel kastaba ninkii qofkay kala heshiiyaan amba jeefkar ha noqoto amba wax kale ha noqoto ayay soo xuleen haddana hadday weli sii xulayaan waa calool waxay ku jirto dib lagu celinayo gudoomiye waxaa la yidhi gobolkii banaadir ama magaalada muqdisho dadka ka wada dhexaysa ha la yidhi والله marka horta- cid kasta horta xildhibaan yacquub waxaan leeyahay een, aad aa umahadsan tahay een, ra'yigiisu dhiibtay laakiin waxa ag fadhiya waa jawaahir baaqabo ah gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir Een, civil society-ga gobolka banaadir aan aniga dadka cod dheer ku doonaya xaquuqda gobolka Een, inta i dhegaysanaysa iyo cid walba een, mas-uuliyadeeda waxa qaaday oo qaadaya oo meesha dhigay een, maamulka hadda jiray intii ka horreysay hadday mar hore ee, doorasho inaan golo deegaan aan maaragtay isa soo doorano la sameeyo in dowladda dhexe ay nagu mat annaga idin matalayna markuu leeyahay muxuu igu matalayaa baarlamaankan beeluu ka soo jeedaa een, deegaanuu leeyahay waa xildhibaan laakiin annaga waxaan anigu leeyahay een, cidna lama mateli karto waxaana gobol istay taagan xaqaan u leenahay waxay gobolada heleen inaan helno waxaan xaq u leenahay inaan isdoorano een, ma aha in annaga nalagu matelo Maxaa loo rabaa waa idinla gobolka deganahay banaadir?
weliba waxaan rajaynayaa maxaa loo reebaa isla aqalka baarlamaanka iyo kan prime ministerka iyo kan madaxweynaha featureka in kale laga qaado oo maamulka gobolka banaadir ay lacagtaas usoo xarooto ayaan anigu rajaynaa insha allah inaan wada degno caasimada oo guriga ummadda soomaaliyeed uu yahay oo aan ku wada noolaano cidna uma diidayno laakiin maqaamka magaalada muqdisho cid la weydiinayo gorgortan ma laha cidna laga sugi maayo waxay waajib ku tahay dadka shacabka ay dhegaysanayo iyo cid walba oo mas-uul iyo aqoon-yahanadeeda waxaan ugu baaqayaa waad u jeedaan haddii nala matelayo haddaan nala laakiin matelayo laakiin habka doorasho No, no.
habka doorashada golaha santuuqa la dhigayaa annagaa isdooranayno golo deegaanaan samaysanaynaa een, maamulka gobolka banaadirna wuxuu noqon doonaa maamul la mida marka xubno gobolada xubno matalow geysanaya ha la yidhi.
absolutely Doorasho.
golaha sare iyo golaha dhexe labada waa ka qayb geli doonaa insha allah waana u dagaalamaynaa waxaan ku dagaalamaynaa qalin qof walba oo muwaadinana in axsaab la sameeyo in maaragta baarlamaan aan ahay la yidhaahdo in la yidhahdo annagaa idin matelayno annagana lama mateli karno annaga maamul aan nahay barasaabyada imaanayay madaxweyneyaasha ah ee barasaabyada u dhigma ayuu la mid yahay madaxweynu noqonaa marka gudoomiyahana gobolka ayaa madaxweyne noo noqon doona marka ma ogolaanayno gobolka banaadir dakhligeenna toddobiyo toban degmaan nahay haykalka iyo qaabkii saddex gobol iyo laba gobol baa annaga u dhigano marka soomaaliya maanta waxay u baahan tahay samata bixin u baahan cabdi barre waxaa jira meelo aan maamullo laga dhisin ee hadda sida hiiraan iyo shabeellada dhexe oo kale weli ma dhisna haddii la gaaro xilliga doorashada dhismihiina aysan dhammaan yaa matalaya ayaga laftigooda horta kuwaas waxa weeye wax- waxa matalaya waxa weeye sida ku qoran een, ama warmurtiyada ku qoran ama dadku si orey een, waxaa matalaya beela ay iska soo xuleen ba matalaya horta ku qoran sida baa taas ku qoran oo waxa weeye haddaan meeshii aan maamul u dhisnayn dad matalahaya laga keenaya baa horta ba- baa sida ay war- murtiyada ku qoran waxyaabaha soomaali isku dirayeen horta ka mid tahay Een, soomaaliya maanta sida jawaar sheegtay oo rag badan sheegay uma baahna maanta xag in wax laisku fiiqfiiqo oo markii doorasho timaado la isxaaqto horta ma fiicna waxaa fiican haddaan maanta soomaaliya sideeda laysu tanaasulin oo waxaas khaladka la tilmaamay haddaynu maaragtay aynaan inagu sixin oo soomaaliha aynan sixin horta cid noo saxaysa male marka waxaan rabaa waxyaabaha khaldan oo maaragtay meesha ku jira dhin kasta ha ahaadeen muxuu aha somalilan wadahadalkeeda ha ahaadeen ha ahaadeen sida wax loo maamulayo maaragta hadda wuxu socdan ha ahaadeen haddaan soomaalihaan inagu aynan xallin oo aynan waxa saxda aynan gaarin oo aynan sal ka gaarin horta waxba inoo sa- inoo suuroobi mahayaan saaxiibka geedadaayo wuxuu yidhi muxuu ahaa muxuu ahaa hala ixtiraamo mas-uuliyiinta horta waa run qof kasta oo mas-uul in la ixtiraamo horta xaqbu horta u leeyahay yani waxaan ka wada hala ixtiraamo waxaa weeye wixii ay soo saareen in ama lagu mucaarada ama lagu dhaliila lama gaarin waktigeedii baarlamaanka haga sug waqt baarlamaanka haga sug markii baarlamaanku wax ka qaban waayo ama tii baarlamaanku inta go-aan kaaro ay yidhaahdaan muxuu ahaa baarlamaank waxaan soo saarnay baarlamaan waxba kama qaban karo markaas waa la dhaliili karaa wax wax waa laga sheegi karaa horta midaan leeyahay maaragtay ha ha lagu ixtiraamo qofka mas-uuliyadiisa waa taas ninkaan waa- isagaa meeshii markaa jooga madaxweyne ha ahaado mid maamul goboleed ha ahaado ra-iisul wasaare ha ahaado wixii buu keena wixii u keena maahan aayad qur-aan oo la fulinayo maahan baarlamaan baa la horkeenaya baarlamaanka markuu inta go-aana ka gaaraan oo wixii la keenay waxna laga dhiman waxna lagu daro oo la saxo oo ayagu ay diidaan baa la odhan karaa maaragtay mas-uuliyad daray sameeyeen midda labaad een, puntland waxaan filahayaa runtii inay soomaalina weyn muujisay oo aan u arko inay tahay dowladda k- shacabka keliya oo soomaalinimo lixdan u taagnaa oo intaas laa war wax aan saxno wax aan raadino soomaali ku dhiirinayay oo arrintan hadda heshiiskii xataa hadda ay gaareen oo garowe had u dambeeyey wa- qoraalkan hadda la qoray boqolkiiba boqolkiiba waxaad kaga jirta umaynhaya toban baa kaga jirta umaynhaya wixii ay gaareen marka waxaas oo dhan waxay u tanaasuleen soomaalinimay u tanaasuleen marka waxaan qabaa sidaa hadda puntland wax walba u tanaasulay soomaali oo dhan inaan u tanaasulo inteenaan aan isla fadhina aynu tanaasul samayno baarlamaanku tanaasul sameeyo hase ahaatee waxaa la samaynayo oo dhan salkeedu wuxuu ku imaanayo yaan laga hordhicin baarlamaankaasaa la horgeynaya baarlamaankaasaa saxaya waxaana filayaa baarlamaanka haddii la gooyo intuu saxo qodobo fiican oo shacab soomaaliya ku dirsadaa maamulada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduna ay ku raaci doonaan baan anu aada u rajaynaya marka wax walba ayaan horta hordhac ayaan laga samayn marka baarlamaanka laga warsugaa leedahay baarlamaanka laga warsugo dhegayste haddii aad nagu soo biirtay hadda waxaan weli dhexda kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegeynay shirkii madasha wadatashiga ee magaalada muqdisho toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey waa tahay barnaamijka ayaan hore usii geli doonaa Een, xildhibaan yacquub markaad fiiriso een, meelaha qaar markaad fiirisay oo horay ama guddi doorasho ayaa horay loo sheegay oo layidhi guddi doorasho ayaa jira Een, waxaa muuqata guddigii doorashada inuu meesha ka baxay qaabkee marka yaa aaba guddigii doorashada baarlamankan hore waata u ansixiyey waad mahadsan tahay horta guddiga doorashada doorashada aan ka hadlayn waa tee horta laftigeeda guddigeena doorashada hore aan usoo saarnay Een, doorashada u xil saarnaa ama looga talagalay laftigeeda inayn gaarno ay ahayd qof iyo codkiisa tii markii laga soo laabtay oo loo soo laabtay arrimo xeer jijaba markii loo soo laabtay guddigu meesha waa ka baxaa leeda guddigu waa jiraa mabda-iyan meel laga saaray hadda guddigaas ma jiro oo qoraalladan kuma eh, kuma jiraan guddigu sidiisa ayu- ayuu u jiraa hore baarmaan u ansixiyey mid hadda la baabi'in kara maaha hase yeeshee guddiyadan mashaqaynaa waa laakiin guddiyadan hoose Mm.
oo farsamo loo sameeyey aa laga yaabaa laftigeeda dowladda dhexe inay wakiil ugu noqdaan sida een, dowlad goboleed guddiyada ka imaanayaan iyo dowladda dhexe guddida ka imaanaya dhowr guddi ayaa jira marka markii laga hadlaya sideedaba doorashada ma sahlan ma aha aniga laftanka baarlamaana inaan iska sii joogno waa iska jecleen laakiin markii laga hadlayo arrimaha kala guurka ama doorashada markii laga hadlaayo een, qofba si ay u arkaa aniga waxaan u arkaa arrintan hadda laga soo gaabiyey oo madaxda dowlad goboleed iyo dowladda dhexe halka ugu dhow oo la aadi karo inay tahay midda saddexaad midda labaadna waxay tahay een, shalay eh, saaxiibka awgeedi hal odig ayaa xildhibaan soo xulay waa run waktigii marxadda ayay ahayd maanta tii waa ka ballaaran tahay dowlad goboleed ayaa dhisan magaalo madaxdooda ayaa badanaa xur ah shalay xur ma ahayn markaan xildhibaan noqonayn kismaayaan xur ma ahayn baydhowna xur ma ahayn markaan xildhibaan shalay aan noqonayn hadda marka een, meeshii shalay hal oday iyo arrintaas ay joogtay maanta waxaa tagtay konton ama Mhm.
meelahaas ayay tagtay marka haddii haddana shalay halkii oday cadaalad daruhu sameey laleeyahay konton qof hadday wax dooranaysan ay laleeyahay een, ay- ay- oo beelihii ama jikooyinka ay u dhow- u dhan yihiin laakiin isku fikrad ma noqon karaan waay ma isku firgida yaa yaaba ku raba qofka een qofka qofku rabo ayuu dooranaa isku firgida qofka soo baxun baa eh, meesha laga rabaa awlba halka qof waxa looga badiyay ama soddon ama konton loo gaartay waxay ahayd in waxa inclusive ama loo dhan yahay dadkaas ay ka wada qancaan meesha shalay eh, boqol soddon iyo shan ay ka ahaad dhowr iyo toban kun ay ay dad ay soo doortaan horta muhiimadda laga leeyahay waa taas hadda maanta lama dhihi karo odayaasha shalay ayaga aan een, khilaafka qofay soo saareen maanta keligooda lagu celiyay marka la dhihi lahaa taas in dood dadkan horta ma- ma dayaan taas eh, qodobkaas taas ayaan ayaan u qabaa maanta in kii ka ballaaran yahay oo ka weyn yahay aan ugu faahfaahsan yahay waayahay x xildhibaan geedi markaad fiiriso qaabka wax u socdaan hadda aragtidaada maxaa is leedahay waa waxbaa ku socon karaa intaana taa u gelin waxaan jeclahay weriga colaad inaan ka hormariyo kaftan amba erah amba erey laga isticmaalo koonfurta taasoo yidhahda waxaa layidhi xilli xilliyaha kamid oo hore ayaa waxaa layidhi laba wadaad ayay cid alla bari qabto u tageen markaasaa mid kamidana wuxuu ku qaracsan yahay la siiyey midna waa la qariyey markaasaa kii markaa u arkay wuxuu ku qaracsan yahay la siiyey uu yihi alla ilaa meesha wax ka dhacday oo alla bari fiican ka dhacay kii markaa qaracsan markaas wuxuu yihi adeer hoostaada ka ducey adaa wax fiican lagu siiyey waxaan anigu rabaa aniga waxaa jira cumrigii toban sana ku dhawaah waxaan ku dhashay magaalada muqdisho waxaa ku nool laba mil- eh, two million point five baa ku nool waxba lagama soo qaaday waxaa loo leeyahay waa lagu soo magacaabaya waa adaa lasoo magacaabaya waa dib baa laga galay marka ciddii wax ka sugaysa marka waa mid ka mid ayihiin weli.
aniga marka waxaan leeyahay een, qodobada la soo saaray waxaan ku qanci karay waan sileeyahay qayb ka mida bulshada soomaaliyeed ayay in favor u tahay waxaa ka jira erga leeyahay boqolkiiba soddon kuraasta ha la siiyo haweenka soomaaliyeed oo tartami doona ayuu xilliga qaadasho inta kale waxay iga tahay hoosada ka ducey
sakriyahay
ma wuu sheegay geedi si fiican buu u sheegay anigu waxaan idin leeyahay boqol iyo sagaashan iyo sideed dowladood baa adduunka jirta oo annagu aan ku jiro boqol sagaashan iyo sideed dowladood dowlad qabiil wax ku qaybsataa ma jirto annaga maahan waxaanu od ka nahay waxaanu- waqtigaa yeelata waxaanu wax la yaab la ka nahay adduunka intiisa kale oo dhan oo toddoba bilyan oo qof ay ku nooshahay ma maqlaysaa wax la yaab la weeye haddana waa ku faraxsannahay waxaan la mid nahay dad diyaarad saaran oo afartan kun oo fuud jooga cirka oo nalkii diyaaraddii ka damay matoorkii damay oo aan ognahay inay dhacayso markaasaan haddana leenahay shaahi iyo kafeega aawey eh, stewardiska aawey dadkii diyaaradda ka shaqaynayay saasaan la mid nahay waxa weeye kow nin xukun hadda haysta ama niman oo rabaa inay ku soo noqdaan horta yaa yidhi ha ha sheegeen mustaqbilka xukunka sidii loo aadi lahaa arrintan waxaa iskale Soo mas-uuliyadda waddanka maanta ayaga- Arrintaadi maya rasaas maana raalaaw masuuliyadaada maana arrintan waxaa iskale guddi qaran oo madax bannaan oo electoral committee la yidhahdo adduunka dhanna waa sidaas maqlaysa obama hadda isagu ma yeerin karo cidda muxuu ahayto ee wax dooranaysa ama waxaynaysa halkaasuu fadhiya waana madaxweynihii waddankaas soo waxa garatay ma annaga waxaan oo dhan calooshay ka radan yihiin markaas haddana waxaa la leeyahay laa yaal laysmucaaradeen cabdibarow walaalow xildhibaan cabdibarow barlamaanka markaad leedahay ha laga wasugo barlamaanku hadduu shacab kii mithalo waxaa la rabaa in waxaan laga doodo oo barlamaanku maqlaan dadka wixiisa ee annagu inta meeshaa yarta ah oo weliba waa ogahayo baabuur baad ku socotaan askari wadato dee waxaad ku jirtaan in hoteello oo ma lugeyn kartaano dadka xiriir lama lehdin soo waxa garatay ma marka ma labadiinaa boqol iyo toddobaatankaasa soomaaliya hawa ummadii hawa aqoon-yahanadii hawa siyaasiyiintii hawa ganacsatadii hawa gabdhihii dadka inaad codkooda maqashaan oo waxaan waxay ka qabaan maqashaan yaa loo baahan yahay haddaad taangiyaal nagu qabsan lahaydeen sidii dowladdii kacaanka ahayd waa aamusi lahayd oo cidima hadli karto aad dhihi lahaydeen laakiin annaga taangiyaal naguma haysataan waxa weeye qabaa'il baa la noqday waxaad xoojiseen oo nin muruqyo waaweyn oo balaaya ka dhacday walaalka yacquub wuxuu yidhi eh, muxuu ahaa en, en, en, afar four point five kaa lagu hayn karaa waqooyi ama ama- ama dowladnimada laguma hayn karo waxaa la xoojiyey oo la kobciyey ninkii mur- ninkii qabiilka la ohan jiray inta isaga la kobcinaya dowladnimadu waa sii baaba'aysaa hadda waxaa la marhayaa in mid yiraahdo eh, eh, eh, anugu iman maayo anugu waa ka goosta xamar anugu kanaan yeelaya dowladda xama ictiraafsani madaxweyneyaal siman war baydhabo iyo kismaayo ciidamo ajnabigaa jooga xor maaha xorkaa sheegaysa halkay jooga dadka madaxweyneyaasha ka ahay in ciidan ku hareeraysiin maana ma dhaqaaqi karaan maxaa ummadda benta ugu sheegayna waxaa la rabaa hadday rabaan inay wax saxmaan waxa runta aan sheegno marka runtaa laga hadla haddaan runta laga hadlin waxba sixi maayaan saasaan iskaga daba kawareegaynaa shan iyo labaatankii sano aan iska daba kawareegaynay shan iyo labaatan kale nagu qaadanaysaa ilaahay og
gudoomiye jawaahir aan u gudbayaa الجواهري مركز فيرسو qaab wax u socdaan hadda banaadir lagama hadlin maamulada hadda oo dhismaayo haddii dhismi waayeen qaabkooda ayaga say noqon doonaan ayaga laftigooda mugdi baa ku jira marka wallaahi horta een, shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay aadan uga xumahay waxa dhacaya bayna xay wa meyd dhexdeeda nolol ma taalo in raggii soomaaliyeed ay noqdaan een, mid wax dhaliilaya iyo mid leh wax qaban doonaa horta waa nasiib darro een, khaasatan haweenka soomaaliyeed markaad tagtid adduunyada meel walba oo ku dayacana annagu waxaan rabnaa nidaam qaabkuu ku imaan lahaana waan rabnaa laakiin eh, waxaan rabaa xildhibaan cabdibare wuxuu yidhi eh, waa qabanaynaa hani laga dhul sugo wakti waa dhamaada waa times of waxba ma harin Eh, marka ma waktigaan ugu daraynaa oo xildhibaanadan daysanaynaa oo waxaan sii doonaa janis oo aan leenahay bal labaatanka sano oo soo socoto Eh, bal ha keenan afar sano ayaa calaama su-aal maqaamka eh, sharciga constitutionka qabyada ah oo aan maxkamadda sare la dhisin oo dastuurka afti aan loo qaadin oo aan dadka federaal la gaarsiinin oo aan magaaladii muqdisho ee lagu noolaay annaguma waxaan nahay warshad wax soo saarta ee u shaqaysa dowladda dhexe oo dhaqaalihii gobolka banaadir iyo meesha aan sugaynay in maaragtay zaamigii gobolka banaadirna la siiyo oo golaha sare markii la qaybsanayay na la siiyo xubnaheeni ayaa hadda kadib baan ka sugaynaa marka oo uu xildhibaanadu noo ballan qaadayaan ay leeyihiin waa ka hadli doonaa ma waxaan ka war sugaynaa eh, sida xildhibaan eh, kas- eh, sakariye iyo geedi oo kale oo ayaguna hadda doodaayo oo rabaan inay ayaguna yimaadaan qaabka ayaguna shaashada ku imaan lahaayeen oo markaas ayaga ayaga maya tusaalan ka wada maya maya xildhibaan waa saas macnaheeda axsaabta dadka ah een waxay joogaan magaalada waxaa dhaca qarax waxaa dhaca dhimasho cidi kama hadasho een maqaamkan waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed ee dunida meel walba kaga nool baarlamaanka waktigiisa haddaan fursad ugu darayno waxaa rabaa shacabka bal inaan ayagana dareensiino aan dhahno ma laba sanaan ugu darnaa ma afar sanaan ugu darnaa oo markaas waxay sheegi doonaan inay axsaabtana dhisaan maamulka gobolka banaadirna maqaamkiisa ay keeni doonaan oo aan waxaan leenaha waa idinka sugaynaa laakiin anigu aragtidaas waa ka duwana Een, axsaabta waxaan leenahay sugta waktigiina lamaba gaarino waad ujeedaano four pointy five iyo waxaa loo noqda haddeer iyo konton qofood waxaan arkaya dad xisaabinaya beeshiba inta dooranaysa lacagta ay ku bixin lahaayeen already dadaa kontagaraynayaba annagana waxaan la taaganahay xaggee u maraysaan marka anu waxaan rabaa ka gobolka banaadir ahaan inaan inta saarna mas-uuliyad qaabkaan xaqeena annaga ma aha inaan wax weydiisano in calaama su-aalna la dhexgeliyana gobolku xaq uma laha baarlamaan kasti xushmad iyo sharaf leh waxaan kaga rajaynaynaa waxyaabaha mistaaga ah inay dib ugu noqdaan kalfadhigii sideedaad waa la galan malaynaa waaba la xiray soo ma May, waa- waa- waa- wuu furma hadduu hadda la furmay furmay.
waaba xirmaa berimaana saa dambu xirmayaa Haye.
marka Waa kii- waxaan leeyahay eh, gobolka banaadir kulli yoom bukray tiraahdaa carabta Haye.
waxyaabihii aan sugayna kulli yoom bukra ah haddaan ka war sugaynana waa annaga annaga waxaan rabnaa gobolka banaadir oo islaamigiisa hela gobolka banaadir oo xaquuqdiisa hela gobolka banaadir oo hooyadii gobolada annaga oo aan hadlin in in miiska la saaro la yidhaahdo waa kuwaan wixiini Haye.
haddii kale annagu noqon mayno warshad wax soo saarta een, intaasna waa iga kaftan ragga soomaaliyeedow annaga soddonka meeshana loo dhigay xataa kalsooni kuma qabno oo macnaha waxaa leedahay laftirkeedana ogeyn ma cadda meeshay ku wajahan tahay Hay.
in oday loo dhiibi doono iyo in in in gobolada ma- madaxweyneyaasha la sheegay loo dhiibayo intaba ma naqaano Hay.
marka waxaan leeyahay shacabka ku dhaqan caasimadda midaan leeyahay gobolka banaadir dadka aqoon-yahanadooda waa in- inay ayagu istaagaan xaquuqda gobolkan banaadir bara saabka iyo maamulka gobolka banaadir aniguna aan ka mid ahayna waxaana laga rabaa meeshaan ku fur lahayn inaan cadayno oo gobolkan meeshii la geyn doonaa Oo, ma ah, dhacayso ah, ah, ma dhacayso hooyada qaraxa ku Right.
dhimanaysa ee dhaqaalaha laga soo qaadayo dakhliga go- gobolka inaan ku shubno koontada dowladda boqolkiiba sideetan iyo shan haddana inaan waxayna weyno cidna kama yeelayno baarlamaanka wakiilu naga yahay ha saaran xaquuqda gobolka banaadir meel waa waa yahay een een su-aasha ugu dambaysa si isku mid ah aan idin weydiinaya een muddada hartay markii la fiiriyo oo howluhu amba ay ku ay u socdaan qaabka doorasho ma la dhihi karaa een ama maaragtay waktigii xilligiisii oo aada maaragtay gawaabtina uu yahay haddii waxaan socdo ay dhici waayaan xataa baarlamankii howlihiisa uu soo saari waayo sidee noqonaysaa doorashadii laga doonaya wadanka inay ka dhacdo Een, xildhibaan yacquub aan ku bilaabaya waad mahadsan tahay een, saaxiibadii dhammaan waada waa idin salaamay een, waktiga harsan aad ayuu u yaryahay waana ballaaran yahay haddii oo loo baahdo in la shaqeeyo an waxaan qabaa waktiga harsan doorashooyinka waa la samayn karaa
haddii madasha haddii dhici weyso
hadday dhicus waa nasiib daro waxay noqonaysaa mid hadda si saaxiibada ay sheegeen dad kale inay soo farageliyaan marka si aan horeyba saaxiibada qaar u sheegeen aan isu tanaasulno qodobada ka soo baxay madasha eh, runtii boqolkiiba eh, lixdan wax la qaadan kara ayay u badan yihiin anta dhiman in laga saxo waktigeed iyo doorashada aan maalin lagu darin haddaad la rabo in dhibaatada sii socoto in soo yaraato hoogaa waktigeeda ay shalay meesha aan joogno maanta ma joogno meesha aan ka hadlayno maanta waa s y l shalay doorashadii horumarkay dhacaysay aniga waxaan eh, dhaarta waxaan ku galnay elboorta banaankiisa marka soomaalida ma xisaabiso waxyaabihii ay soo martay wanaaga hadda eh, sa- eh, walaasha ay ka hadlayso gobolka banaadir ee duruufaha uu soo maray iyo maanta meesha uu marayo laftigiisa horumarkuu gaaray iyo oo dhismaha iyo maamulka intuu gaaray afar sano ka hor ama saddex sano ka hor ma jirin marka dadka waa inay xisaabiyaan soomaalida ma taqaano waxyaaba ay soo dhaaftay wax badan ayaa la qabtay baarlamaanka shuruuc badan ayuu dejiyey sharci badan caalami ayuu sameeyey baarlamaankan hadda jira baarlamaanka kale imaan doona ayuu sii dhamaystiri doona waxyaabaha hadda harsanna marka wakti dheeraysi macno badan ma sameynayso aniga waxaan soo jeedinayaa dadka saaxiibaday iyo xisbiyada inay taageeraan isbedelkan sida hadda u socdo beritow si looga baxo meesha fursadaha hadda meesha afar qof marka adigu rajadaadu waxaas leedahay howlahan in intaa waktiga la gaari boqol kiiba boqol aada u kalsoona xildhibaan ex xildhibaan geedi hay
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شديد ويديسي أنا جواد ولا فضوض هاي وحيت هاي تي الله ملك الله والهي وحده ما صبي كرام فلسا سدح سنة هي سديد بلود وحيت قصير وأنا بيقبل وهي عندي حكومة هي عندي برلمانيين أفر بلود إن أنا قصير من أنا بيقبل دون أي أنا وأنا من سنة هاي بتكلم وحنا نفرض ذاك فايدة سنة هاي وحنا شلاه هاي inkastoo guddoomiye jawaar uu tiri waxaad u qadhi u tihiin xilliga dambe waxaan horta hortaa kuu sheegayaa barqab inaana diyaar u ahayn taran soo socdana inaan xil qabto laakiin aniga da-daan ku jira waxaan adbukeed u ahaan babakooto ahay waxa jiyaalka waxa jiyaalka ku jira eh, dhalinyarada soomaaliyeed odayaashada amba eh, haweenka soomaaliyeed barabka Nor- north america iyo yurub jooga waxaanu adbukeed u ahay kuwa intay ka quuseen soomaaliya hogaankooda badaha isku tuuraya iyo badahu ay liqayaan waxaan adbukeed u ahay kuwa jooga xubtiga ee bulsho kuwa jira marka waxaanu jeclaalahay waxaan mararka qaarkood ka maqlaa kuwa maanta rasiibka u yeeshay hogaanka dalka noqdaan haddii noqon federaal dowladda federaalka amba amba goboleeda oo dhahaya waraanuka haddaana waxaan anigu aan rabanlaysiin waan goosanayaa waxaan idiin sheegayaa idilaahay ereyga lagu yidhaha af ingiriisi shape to you waayo hal xilli siisan haddii roobku daado waxaa leeyahay war abaaraa dhacehna biyana soo gaadha biyadaamin keena war baad keena marka labay toban milyan cidna ka yeeli mayso ayaa saddex iyo afar iyo shan cala samaysanayna adduunku naga yeeli maayo ee adduunka kan hadda nagu haya waxaan leeyahay life supportka nagu haya neefta nagu haya wax macquula hala yimaado marka adigu rajadaadu waktiga doorashada waxaad leedahay kuma muuqato mugdiga ku jiraan taa waxaan kugu hormariyey eh, saddex sano iyo sideed bilood wax ku qabsoon waayo Ay.
adana afar bilood ku qabsoon mayso waayahay sakriya ay
waxa weeye anigu waan sheegay eh, nidaamkan hadda socda oo eh, la soo saaray haddii aan wax laga bedelin ama baarlamaanku uusan sidii cabdibarri ay u sheegeen yacquub uusan xilkiisa la wareegin anigu waxaan jeclaan lahaa inuusan dhicinba sababto waxa weeye dagaal iyo dhib ayaa imanahaya yaan ujeedaa anu conflict baan arkaa waxaan arkaa in loo dhoofiyey degmooyinkii iyo tuulooyinkii in birtu qoydo oo dad wada dhashay oo ehela ay islaayaan Eh, waxaadna moodaa waagii labadii kun iyo kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo toddobadii baa waxaa yidhi doorasho hal galo marka seetooyin baa la sameeyey markaas anu dalka waa jooga waahin marka waa laga shirba waxaa la yidhi hor- marka madaxweynihii baa soo baxay maxamed saadi liciga tabasa ma jirin mogti marka shirib baa laga tiriyo waxaa la yidhi nin dooran doorta xawd tireen dadkana xawdin baa jireen maqlaysaa taasaa dhici doonta waa qodob dadkii looma gelin ha haddana sidii laftigeedii yaa lagu wadaa waxaa loo baahan yahay dadka horta waxaa biskoodsiiyey shan iyo labaatanka sano waktigaa biskoodsiiyey hogaanna biskoodsiiyo oo nadhaya ma aanan helin marka maxaa kuu muuqda adiga?
Waxa- waxaa ii ma muuqda- dhacaysaa hadda waxaa ii doorashada?
muuqda hadday dhacdana dhib inay dhacayso haddaysan dhicinna dad badan ay ku farxayaan inaysan dhicin oo hadda maamulka haya hay haddii ay keeni weydo xukuumaddu oo la arko doorasho inayna dhicaynin oo dad maxaa waxaan u dhici waayaan horta doorasho waa dhacaysaa si ay ku dhacdaba arrintaas doorashadu qaabkii u dhici doonto iyo haddii waxa yani wixii lagama gaarga ay tahayna go-aanka u dambeeya waxa iskale dalku baarlamaan buu leeyahay federaal oo ku meel gaaruu leeyahay oo caalamku aqoonsan yahay go-aanka u dambeeya baarlamaanka qaadan doona doorashana waa dhacaysaa si kasta ay ku dhacdo ilaahayna naguma keeno burbur iyo dhibaato iyo inaanu anagu isla ilaahay naguma keeno
dhegaystayaal intaa haynoo jooga barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay igala qayb galeen xildhibaan cabdi barre yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka soomaaliya sidoo kale xildhibaan yacquub cali maxamed waa mudane ka tirsan isaguna baarlamanka soomaaliya gudoomiye jawaahir maxamuud baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir iyo maxamuud geedi hilowle oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamankii soomaaliya iyo sakariye xaaji maxamuud cabdi oo ah siyaasi soomaaliyeed xilal kala duwanna soo qabtay sidaas iyo nabadgelyo